haddii aan kaaga warramo kulamadan kulamadan badanaa waa kuwa aan bulshada qaybaheeda duwan kala duwan aan kula kulanno oo aan fikrada isdhaafsi iyo talaka qaadashaba aan ku samayno waa fikrado aan badanaa maadaama guddiga madax bannaan xuduudaha iyo federaalka loo sameeyey in uu tala bixin uu kasoo dhiibto arrimaha federaalka soomaaliya iyo xuduudahaba inaan bulshaweynta soomaaliyeed qaybaheeda kala gedisan aanu tala wadaag la noqonno oo fikrado kala qaadano anaguna aanu isbarno waxawaay taas muhiimada koobaada taasoo xitaa aan haddana saldhig uga sii dhigayno in hadda kuwii hore micnihii badana ahaa bulshada rayidka iyo ururada aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo macalimiinta jaamacadaha hadda maanta ardadoodii baan la kulmaynaa dadku maxay ka aaminsan yihiin federaalka iyo xaduudaha sidee bay kaga jawaabayaan aragtidaas
runtii waxa waaye maalin maalin ka dambaysa waxoogaa isbedelaad dareemi karta maalmihii ugu horreeyey federaalka markii aan dadka kala talanay badanaa jawaabaha nagu soo noqonayay maynan ahayn kuwa soo dhoweyna laakiin hadda dadkii waxaad u malaynaysaa in maalinba maalinta ka dambaysa wacyigu waxoogaa iska soo bedelaayo dadku wax badan bay qaadanayaan wada xaajood bay weli ku jira micnii anagu ma unihin advocate ama dad u doodaya ma nihin in la qaato federaal iyo waxsaasa waxaan ka doodayna waxa waaye nidaamka federaal ahaan maadaama oo dowladdiiba ay ku dhawaaqday annaga anoo ka hor federaalka ay dowladdu ama dadkeen shacabka waddankeenu qaadanaayo noocuu noqonaayo qaarkood jawaabo badan oo bixinayaan oo noqonaysa nidaam federaali ah sababtoo nin walba magaaladiisa iyo deegaankiisa gobolkiisa inu isagu maamuluu rabaa inay dad ku walba waxooda iyo hantida u madax bannaanaadaan rabaan muqdishaad ku laalaabanaysa laakiin aaway deegaanada kale soomaalidu dadku jooga iyo aqoonyahankoodii ardaydoodii
waa su-aal fiican horta cabdiqaadir haddaan kuu sheego guddigaan sidiisaba waktigu jiro oo sida toosa u shaqa bilaabay saddex bilood buu jiraa saddexdaa biloodna waxa waaye intiisa badan waxay ahayd isaga ahaan siduu ku dhismi lahaa nidaamkan isaga loo magacaabay xitaa siduu ku fahmi lahaa anaga ardaynimo xitaa ku jirnay safarro waxaa jiraan daraasado kusoo qaadanay hadda kenya oo kale oon tagnay oon guddiga xuduudaha kenya oo kale iyo aan kula shirnay waxaa jira aqoon wisweydaarsiyo iyo dad badan oo khubaraa oo dibadaha nooga imaada jira sida switzerland oo kale iyo jarmalka oo kale dad nooga imaado waxaana siinaya marka intii hore waxaan ku jirnay annaga inaan isdhisayno laakiin meesha kama maqnayn micnihi inaanu xiriir la leenahay gobollada kale maamul goboleedyada badankood xamar baanu ku kulannay afkaarahannaga iyo fikradahanagana waanu isdhaafsannay runtiina wayna soo dhoweynayaan qaar hore noo diidana waa jireen ayagana laakiin ayagana waxa waaye waxaan ku jirnaa arrimihii qaabkii oo ayagana aan ugu qancin lahayn puntland oo kale aad ka soo horjeesatay waa maamul weyn oo la rabay dowladdu inay wax ka suuragalaan ma tegi karaysaan jubbaland artida meel lamiday taagnayd galmudug iyo puntland xaduudkooda dood baa ka taagna howlahaas idin hor yaalo oo howlaha dastuuriga dabcan maxaad kaa qabsooma maxaad kaa qorshaysa
runtii sax waa puntland iyo jubbaland labada waxaa waaye guddi ahaan si ujeedada laga leeyahay ma aha ma imaan kartiin dhulkaan sababto annagu dad soomaaliyeed baan nahay qaarkoodna waanu is aragnay oo xitaa maamulka maamul goboleedyada ka tirsan dad ahaan nooma diidana laakiin waxoogaa qaabkiina lagu soo abuuray qaabkiina lagu soo abuuray kasoo horjeedaan runtiina markaa fiirisida annaga sagaal qof aan ka koobana guddiga sagaalka qofna waxaa waaye waa beelaha soomaaliyeed iyo deegaanada soomaalida o dhan waan ka koobannahay markaa kolba waan waan iyo qaab kasta oo ay suurtagal ku tahay in kuwaas ay maamul goboleedana diidan ay nagu ogolaadaan waan ku howlanahay runtii waan isku dhex wadnaa anagu anagu waxay tahay hay-ad madax bannaanaan nahay waan madax bannaannahay inaan xiriiro la samayno ayaguna waa de waa dad soomaaliyeed oo dad nolo kala turjumaya ama nolo kala dabqaadaya ma aha dowladduna waxa waaye sidoo kalena haddii waxay ayadu nagala qabanayso ah inay ama noo fududaynayso ama xiriir noogu soo samaynayso iyadana waa soo dhoweynaynaa waana jiraan micnihii tallaabooyin noocaas oo kale ah waa jiraan haa markaanu ka nimaad puntland iyo jubbaland oo diidana caqabadaheeda jubbada dhexoo kale bu-aalo soomaali baa ku nool xaq bay u leeyihiin ka qaybgalka doodahan socdo laakiin al-shabaab baa haysto dadka aan awoodin inay waxa socda xog ka helaan sideeba u gaaraysaa sheekooyinkiinan iyo aragtidooda waa runtaa waa micnihii markaad fiirisid waddanka dhan gacanta uma jiro dowladda oo aanu qaybta ka nahay maamul micnihi qaybaha kale ee dowladda aan kala mid nahay micnihi markaad fiirisid bu'aale iyo hadda meelaha kale magacawday iyo micnihii xitaa bu'aalada waaba jubbada dhexe iyo adoon gaarinba shabeellada dhexe shaba iyo shabeellada hoose degmooyin ama meelo ka mid a ayaana ka suurtagal ahayn marka meesha inay dowladdu aan u suurtagal inay gaarto annagana waa ka xunnahay inaan kolba aan wax fikradaana ku lahayn laakiin intii karaankeen uu ka gaaro ayuun baan kolba fikradaha la wadaagayna oo aan u baxayna